Coursadan mastering effective political leadership waxaa loogu talagalay inay ka hadasho wadiiqadihii uu u mari lahaa qofka hogaamiyaha siyaasadda ah in uu sameeyo hogaan guuleysta ama hogaan waxtar leh hadafkii la rabay ee hogaaminta ku guuleysta ama wax u qabta maamulkiisa taa marka waxay u baahan tahay in qofka uu barto hogaaminta siyaasadda waa noocee guuleysan karta iyo sifooyinka uu leeyahay qofka hogaamiyaha siyaasiga ee guuleysan kara sifooyinka iyo waxa uu ku sifeysmaayo iyo noocyaha ay u kala baxaan hogaamiyaasha siyaasaddu caadiyan markii laga hadlaayo noocyaha ay u kala baxaan ama qaababka kala duwan ay isticmaalaan iyo kooxaha hogaamintu waxay u baahan tahay tiim ama koox in uu sameeyo qofkii si marka kooxaha uu u sameyn lahaa uuna guuleysan lahaa qofka hogaamiyaha kooxdiisu in ay noqoto mid isaga la socoto isna fahmaan iyo xiriirkooda qaabka uu kusoo banaan lahaa xirfadaha ugu muhiimsan marka qofka hogaamiyaha laga rabo ayay koorsada diirada saareysaa waxayna muhiim u tahay cid walba oo daneyneysa inay noqoto ama rajeyneysa inay wax ka fahanto hogaanka siyaasadeed ama hogaamiyaha siyaasiga ah ama hogaaminta siyaasadda taa ayay markaa aada diirada u saareysaa waana koorso muhiim u ah cid walba oo siyaasad ku jirta ama meel hoose ha ka joogto ama meel sare ha ka joogto sababto hogaamintu waxay noqon kartaa guddoomiyaha degmada guddoomiyaha maxaa layihahdaa waaxeedka degmada sababto qof walba wuxuu leeyahay tiim ee isaga uu inuu horkaco uu rabo ama hamigiisu utaa ama wasaaradda ha joogo ama maxaa layihahdaa madaxtooyada ha joogo ama baarlamaanka ha joogo cid walboo marka koox ahaan u samaysan waxaa meesha ka dhalan kara hogaamin den hogaamintaas marka waxay u baahan tahay in sifooyinkii iyo xirfadihii ugu muhiimsanaa ee hogaamintaas ay u baahneed qofka inuu wax ka fahmo taa ayay diirada saareysaa ayna xoojineysaa koorsadu